meesha aan taagannahay waa goobtii shalay masyooni waa meeshaasaa u jeeddaan meeshaanna waa meeshii talyaaniga lahaayeen kiniisadiina waa kaas guddoomiyaha degmada xamarweynaan ah waxaa lagu leeyahay corruption iyo musuqmaasuq iyo waxaa laga hortegaa dowladdii u horseedayso corruption iyo musuqmaasuq warqaddaan guddoomiya degmadaan ahay wax og aan ku leeyahay ma jirto ciddii samaysayna ilaahaan ku dhaartay fadeexadeeda iyo ceebteeda meel kastaan soo bandhigaa cidaan ugu baqaayana ma laha laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u sheegaa ra-iisul wasaaraha dalkana u sheegaa in musuqmaasuqii korrubshanka dowladda dhexdeeda ay ku jirta la rabo in laga qabto meeshaan la burburinaya waa degmada xamarweyne guddoomiyaheeda ah waxaan ka warqabana ma laha wax lee ogeysiina ma laha waa boob iyo tuugnimo iyo dhac iyo wax loo socdo waxaan u caddeynaa cidaan kaga baqaaya ma laha halkaasna waa boobaa loogu socday halkaanna boobaa loogu socday waxaan u sheegaa mar labaadi markooda mar saddexaad guddoomiye degmadaan ahay kamana warqabo aawa dowladdii nidaamkii kala dambaynta la sheegaya wax ka jiraa ma jiro